magaalada baled xaawe ayaa waxaa maanta laga daafuray shirkadda nadaafadda iyo dhareynta deegaanka munaasabada lagu daafurayey shirkadda ayaa waxaa kasoo qaybgalay gudoomiyaha degmada baled xaawe mas-uuliyiinta shirkadda nadaafadda iyo dhareynta deegaanka gudoomiyaha deegaanka baled xaawe cabdicasiis xareed cabdulaahi oo si rasmi ah u daafuray ayaa wuxuu sheegay muhiimadda ay shirkadda nadaafadda iyo dhareynta deegaanka ay u leedahay bulshada waxaan daafuraynaa insha allahu tacaala barnaamijka deegaan dhawr dhallinyaro iskeed isu xilqaantay oo deegaanka inay nadiifiyaan iyo magaalada bilicdeeda ay soo saaraan rabaan insha allahu tacaala ilaahay idinkiisa allah ku garab galo annaguna haddee gudoomiyihiina waa joogaa maamulka degmada xogayihii dawladda hoose dhammaan waa joognaa iyo xaafadihii dhammaan waxaan diyaara u nahay inaan arrintaa ku garab siinno haddii ilaahay idmo insha allahu tacaala saasaan rabnaa dadweynahana waxaan ka codsanaynaa inay nimankaa lala shaqeeyo la soo dhoweeyo lagu garab siiyo arrintaas haddii alla idmo ugu dambeyn qaar ka mid ah guddoomiyaasha xaafadaha degmada baled xaawe ayaa soo dhoweeyey shirkadda cusube saakay waxaan isugu nimid daafurka barnaamijka deegaan dhowrka nadaafadda iyo uruurinta qashinka ee degmada beled xaawo arrintaasi waxay ka mid tahay horumarrada ay gaarayso in yar beled xaawo halba heer heerba ay soo marayso waa horumar waa maxaanku yidhaahdaa guul waxaa la yidhi nadaafadda waa iimaanka barkii waxaa kaloo la yidhi intuu qashin kuu jira ayuu cudur kuu jiraa sidaa daraaddeed waa in qashinka la xaaqo lala shaqeeyo raggaas iyo tiimka iyo kambaniga shaqaynhayo annagana waa la shaqaynaynaa dadweynahana waxaan ka codsanaynaa iyo xaafadaha inay u fududeeyaan allah u fududeeyo aniga oo ku hadlaya afka siddeedda xaafadood degmada baled xaawo waa baahi jirtay waa wax loo baahan yahay kambeni isqaamo dhallinyaro isqaanto oo degaankooda nadiifiso waxaan maanta ku tusanaynaa in degaankanagii oo helay dhallinyaradiisii dadkiisii ayna isu xilqaameen in ay nadiifiyaan degaankoodii waa mahadsantihiin xaafaduhu waxay ku ballan qaadayaan dhammaantood siddeedda xaafadood qoys ilaa guddoonkooda ilaa guddiyadooda inay idinla shaqeeyaan diyaar baan u nahay waan idin soo dhowaynaynaa shaqadii bilaaba siddeedda xaafadood diyaar bay u yihiin wixii qashin iyo nadaafad ah jaridda caligaroobka dhammaan barnaamijyadaasoo dhan